إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sanada hornimadan waxaa ka mid ah walaayada islaamiga ee banaadir ayaa meel fagaara ah waxay ku fulisay xukun xadusina ah ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland ayaa saaka weerar dhabagala waxaa loogu dhigay duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay howlgallo waxay ka fuliyeen gobolada baay iyo jubbada hoose waxaa sii kordhaya khasaaraha gaaray ciidamada etoobiya oo habeen ka hor lagu weeraray degmada bardaale ee gobolka baay aaska gabar ardayad ahayd oo la dilay ayaa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye qaar ka mid a dadka arag la-aanta ah ayaa dadka waxbartay qaarkood kaga horeeya dhanka waxbarashada intaa waa qodobadii warka u waaweynaa dhegestayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن walaayada islaamiga ee banaadir ayaa meel fagaara ah waxay ku fulisay xukun xadusina ah mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya xukunkan oo ahaa mid xadusino ah ayaa waxaa fulisay wilaayadii islaamiga ah ee banaadir waxaana lagu oogay saddex ruux oo ku dhacay fal sino ah fagaare ay ku soo kulmeen dad badan ayuu ka dhacay xukunkan oo ka mid ah xuduudda allaah waxaana faahfaahin ka bixiyey mid ka mid ah qudaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
xukun kaaw maxkamaddu waxay xukuntay ficilka ay diyeen inuu yahay mid zina ah labo maxkamaddu waxay ku xukuntay midkiiba in lagu dhufto boqol karbaas oo xaddu zina ah iyo in la musaafuriyo muddo sanad ah xukunkaasi wuxuu ku sugay filaal maraajid allahi qowlahu tacaala fii suurati nuur azzaaniyatu wazzaani fajliduu kulla waaxidin minhuma mi'ata jalda wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam khuduu cannii خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر جلد مئة ونفس أخرجه مسلم dadkii ka hadlay goobta xukunka uu ka dhacay waxaa ka mid ahaa sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna ka warramay xumaanta ay leedahay zinada وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله in kuntum tu'minuuna billah walyawmi alaakhir ila akhir ilaay ilaahay akaasoo u amrahayaa qofka jinaysta rag iyo dumar midku yahaaba haddii uu muxsan yahay uusan hore u guursan boqolkeedan in lagu dhufta ilaahayn amraya sharciga ilaahay waa sidaas waanay aan u hogaansanaa ilaahay ugu takarubnaa anaana waynu garan karnaayo zinadu وقتل النفس فرح وي من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل ناس جميع قف النفس إلهي وحلم يا أخو قف الجميل كلها لما يبقرش يسمى الحقاب وي ووالد أنا وقلب الآن وبهدلا يهي ومستمع كبرا يهي وإن كستوى مخلوق عن ذنب الآن يهي وإلهي يدوح عابده ووحي وشغلته ليهي نوحا وي وقف نرشي كعذابا وي marka inuu qofku shahwadiisa siduu rabo u guto ilaahay waana subxaana watacaala sidaa xalaashaa oo asturan qofkii uu noqonayo qof bin aadanka ka mid oo muctarima ayaa ilaahay ugu talagalay subxaana watacaala waaliga wilaayada banaadir sheekh muuse cabdi caraale ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay fagaaraha wuxuuna sheegay arrimo muhiim ah oo ay mar weliba ilaaliso shareecada islaamka
gaaloo dhan ayaa soo duusay inaan xuduudda ilaahay la oogin gaaloo dhan ayaa usoo duuraan kaajika inaan uma jirin maxaa yeelay xuduudilaayaan oofinaya haddaad tidhaahdo gaala meelay joogtada maasbaba maxaa yeelay gaala wax ay dejiyaan iyo dimuqraadiyada ayaa diinaya oo kasoo horjeeda kow kooxan waxyaalood oo in la ilaaliyo ay tahay kow diinta xifdu diin in diinta la xifdiyo la ilaaliyo waxaa lagu ilaalin karaa ducadiisa nafta in la ilaaliyo waxaa lagu ilaalinayaa waa qofka qof jira in la dilo in maalka la ilaaliyo waxaa lagu ilaalinayaa sariqada tuugada baa laga jaro in cirdiga iyo sharafta la ilaaliyo in caqliga in la ilaaliyo waxaa lagu ilaalinayaa waxaa weeyaan kamriga iyo daraagiska qof haya in asagana la xado cirdiga iyo sharafka iyo nasabka in la ilaaliyo waxaa lagu ilaalinayaa markay somaha in la xado qofkii sina sameeya ma ahan markii ugu horreysay oo wilaayada banaadir fuliso xukuno noocan oo kale ah ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ayaa saaka weerar dhabagala waxaa loogu dhigay duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiinna xalay waxay howlgallo ka fuliyeen gobolada bay iyo jubbada hoose iyadoo geesta kalena faahfaahin dheeraad ay ka soo baxayso khasaaraha gaaray ciidamo etoobiyaan ah oo habeen ka hor lagu weeraray degmada bardaale ee gobolka baay wararka waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar ka fuliyeen gobolada jubbooyinka iyo baay haddii aynu ku biloawno dhanka jubbooyinka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar dhabagalo u dhigay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland weerarka ayaa ka dhacay deegaanka siinka leer ee duleedka magaalada kismaayo isla jubbooyinka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalan dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamadan kenyaatiga ah ee weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose sidaasi lamid a ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalan dagaal ku qaaday deegaanka cabdila biroole ee dhacaduleedka magaalada kismaayo halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland faahfaahin dheer iyo weli kamaanaan helin khasaaraha ka dhashay weeraradan lagu qaaday ciidamada iskarabsanaya dhanka gobolka bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya ciidamada etoobiyaanka ah ee la beegsaday ayaa ku sugnaa degmada diinsoor isla baay waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay weerar ciidamada xabashada ethoobiya lagu qaaday hamiin hore weerarkaas oo ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa sii kordhay khasaaraha ka soo gaaray ethoobiyaanka dhimashada waa saddex askari oo etoobiyaan ah halka dhaawacuna uu gaaray lix kale oo etoobiyaan ah iminkana warar hor leh ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay maanta barqad iyo madaafiic ee ku garaaceen xerada ciidamada maamulka jubbaland ee deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo dhaawacyo ayaa waxay soo gaareen saddex askari oo ku jiro sarkaal ah taliyo unug laguna magacaabo faarax dheere dhanka gobolka baay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay saaka dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ee deegaanka daynunay ee duleedka magaalada baydhabo dagaalka kadib waxaa duleedka deegaanka kamiin loogu dhigay ciidamada maamulka koonfur galbeed oo saldhigga ka baxay kamiinka waxaa ku dhaawacmay askari lagu magacaabo maxamed yare aaska gabar ardayada ahayd oo la dilay ayaa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye sakariyo cumar ayaa warkan faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa tibaaxaya in kooxa burcadaha ay dil bareer ah u geysteen hiba qaasim maxamed oo ahayd ardayad wax ka barata islamarkaana ka qalinjibisay dugsiga sare waxaana sida ay tilmaamayaan ehelada kooxdan burcadka ah ay dilka u adeegsadeen toorey taas oo kaga dhacday qeybaha sare ee jirkeeda faa'iza maxamed oo ah hooyada dhashay gabadha ay dileen burcadda oo laga dareemayay codkeeda murugo aad u ballaaran ayaa waxa ay ka waramaysaa sida ay wax u dhaceen wallaahi wax lagu dil lama sheegi karo gabadha iyadoo mundida ka taagana xataa soo fakatay mundida dadka qaad marka saan loo qaaday mundida ka dhacda xataa mundida waa oga taga ninka afar meel uga dhacda afar meel maya gadaalo ugu yimid ninka sidaa hadda maamooyin diriska ay ku ag dhacday ii sheegeen gadaalo u yimid gabadha iyadoo jilbaabkaysa jilba jilbee u dhacday alla hooyaday alla aaboog ee dhahda alla hooyo alla aaboogeeda kusoo baxnay dheheen markaan saas usoo baxnayn gabadha jilba jilbee u dhacday war ninka hala bursado ninka dil bursado waa la waayay
sidoo kale waxaa goobta uu aaska ka dhacayay ka hadlay qaar ka mid ah ehelada hiba oo ka soo qayb galay aaskeeda waxay tagtay suuqa ceelasha way soo adeegatay adeegii markay soo qaadatay soo laabatay xaafaddii kusoo socotay marka iyadoo xaafadda kusoo dhow weli soo gaarin markay jidka kasoo leexat ee soo maraysa meeshaas yaa kolley ninku meesha uga soo baxay laakiin muddidii ayuu dheer meel uga dhuftay uuna uga tegay xataa midida iyadoo ka taagan uga tegay ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa marka insha allah gabadhaasaan tacsii tiiraanlaha u diraynaa ilaahay annaga dhanay naga wada baxday ilaahay u naxariisto waa waxaan u ahaa gabadha ab ilaahay jannatulfirdows ilaahay ka waraabiyo si la mid ah waxaa geerida naxdinta leh ka hadlay maamulada iskuullada ku yaala deegaanka ceelasha biyaha iyo weliba ardaydii ay wax isla baranayeen inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa annagoo ah iskuulaadka lafoole ee ka dhisan ceelasha biyaha waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa allahu naxariistee hibo qaasin maxamed allahu naxariistaan u tacsiyeynaynaa oo gacanka xaqdan ay dishay waxaan u tacsiyeynaynaa ehelka waalidiinta macallimiinta ardayda iyo guud ahaan dadka deegaanka ceelasha ayaan uga tacsiyeynaynaa arrintaasi qoortaa loogu dhuftay mindi iyo keliyaasha afar meelay ugu dhacday لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون والله وغير آدي آد ونحدن بدن وحان هلكان uga tacsiinayna walaasheen hiba qaasim maxamed oo ahayd ardayad ah in badan isla soo waxaan isla soo baranaynay magaalada muqdisho ayaa waxaa caadi ka noqday dilalka dadka marasta ah ee aan waxba galabsan iyadoona dilalkaasi ay geysanayaan askarta dowladda federaalka mar welibana shacabka magaalada muqdisho waxa ay la soo kacaan dhacdo hor leh waxaana arrintaasi ay ku dhalisay walwal iyo walbahaar joogto ah qaar ka mid ah dadka arag la-aanta ah ayaa dadka wax arka qaarkood kaga horeeya dhanka waxbarashada maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya aqoontu waa barasho xikmadduna waa ku dhalasho dadkuna way ku kala duwan yihiin waxbarashada mid diin iyo mid maadi intaba shaki kuma jiro in tacliintu tahay mid horumar u horseeda qofka muslimka ah jahligana ka saarta iftiinkana ku hagta allah qur-aankiisa meelo badan ayuu kaga hadlay fadliga cilmiga waxaana ka mid ah أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجون رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
dad baa iyagoo araggala waxbarashada kaga sara maray asaagooda markii allah uu waafajiyey iyaguna ay la yimaadeen dadaal dadkaas waxaa ka mid ah maxamed macalim nuur oo ah barbaar araggala oo dhanka tacliinta uga horeeya kuwo badan oo araggoodu uu fiican yahay wuxuu ka aflaxay macadka qurduba faraciisa jilib oo isla macadkaasi ayuu bara ka soo noqday haatan waa arday dhigta xarunta tacliinta sare ee alqimah ee magaalada jilib su-aal durbadiiba qofka kusoo dhici karta ayaa ah sida uu wax ula bartay ama ula jaan qaaday dadka wax arkaya waxaa nooga jawaabaya su-aashaasi oo aan u daynayaa maxamed macalim nuur qaabkii aan kusoo bartay macadka ayaa halda halkaana ku wadaa qaabka waxay tahay un waan imaadaa markuu macalinka dersiga bixinayo waan iska fadhiistaa cashirka waan dhegeysta maadaama kitaab waxaan ma soo qaato kitaabada inaa inaan gato mar walba xaafadii i yeelaan ayaan ku dadaala la-ana hadhoway muraajaciy waxa laygaaga baahan yahay marka waxaan samey markaan meesha imaado dersigaan qaataa wixii markaa igu cuslaadayna kitaabadan ula laabto seed kitaabada ula laabataa markaad fasal kala joogo kale macalinka markuu akhriyo wuxuu ka koobi macalinka marna oo laqbeen marna fahan oo ka bixinaayo sharax guud waxaa dhacaysa marka wixii la fahmi karaa oo fahantay wixii aad fahmi karin laabudda muraajaca u baahanta cashirka in lasoo akhriya u baahan yahay marka markaan xaafadoo kale ula laabto waxaa dhacdo in ardayda qayb ka mida ama dad kale walaalaha ka mida inay saacidaan qaabkii u saacidayna waxay tahay marka masalada u baahdo kale ama meeshaan igu adkaato kale kitaabka inaan iraado soo bixi kadibna igu dul akhri wixii markii inshaalla igu dul akhriyo haddii xibdinta oo kale in la xibd inaan sidaa ku xibdiyo dunida xilligan waxa ay ku horumartay teknolojiyada casriga ah oo moobeelka uu ku jiro maxamed macalim nuur oo aanan ku dhalan arag la-aanta ayaa dhinac kasta ka adeegsada moobeelka waan isticmaal haddii ay tahay diritaan haddii ay tahay masiij haddii ay tahay a b c dhammaanba way ii fududiin marka oo dhammaan lacag dirista qoraalka oo aad caadi u qorayso aad qof kale u dirayso dhammaan waa isku mid wey dabcan waxaa baratay gacanta ha gacantaa la qabsataa ugu dambayntii maxamed macalim nuur waxa uu dadka kula dardaarmay inay wax bartaan oo wakhtigooda ay ka faa'iidaystaan nolosha mashaakilka ma dhammaado dhibna kama dhammaado wakti sharaaqale leeyahna ma jirto qofka in wax bartane midda koowaad horta waa waafajin alle cidduu alla waafajiya ay wax baranayso midda labaad waxaa madluuba oo laga rabaa mar kastaba in aniga laftirkeena waajibana saaran inaan wax baranaan waa shay waajibana saaran taxsiilka iyo wax marka aad keenaysid iyo cilmiga weer- heerka ka gaaraysid waa waa la gacantiis wax ku jiraan marka laakiin aniga wax mar kastaba na saaran juhdi iyo dadaal inaan bixino dadka noocaas marka waxaan dhihi lahaa in wax la barto oo waqtiga xataa wax la- wax un laga bixiyo waqti wax baa laga heli karaa wax un juhdi in la bixiyo mid ka mid a a'immada islaamka oo la yidhahdo ibnuljuus ayaa qiso tiis- tiisa ayaan mar fiirinaya akhrinayay marka waxaan ku arkay wiilka yaraantiis wuxuu ahaa qof iska yar asagoo yar marka aabihii dhinta dhaxalna wuu kaga tegay laba guri iyo labaatan diinaar markuu weynaado qaangaaraa lagu wareejiyey kadib wuxuu go'aansaday inuu wax barto siduu wax u baranayay marka dambe markuu lixdan sano gaaray ayuu marka wuxuu qoray kitaab kitaabka marka waxaa ku jirtay hadal cajiiba wuxuu dhigay balaqtu sitiina wamaa balaqtu maa amaltu فأخذت أسأل الله تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال فأنكرت علي العادات فقالت ما جرت عادة بما تطلب فقلت إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka jira horumar dhanka waxbarashada waxaana ka furan macaahid lagu barto sharciga islaamka ah iyo kuwo kale oo lagu daraaseeyo midda maadiga ah warkii hore dhegaystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta